wasaaradda maaliyadda maamulka somalilan ayaa magaalada berbera ee xarunta gobolka saaxir tababar la xiriira nidaamka daqli ururinta ugu qabatay qaar ka mid a shaqaalaha wasaaradda maaliyadda iyo canshuuraha gobolka saaxil tababarkan ayaa waxaa goobjoog ahaa agaasimaha canshuuraha magaalada berbera mas-uuliyiin ka socotay wasaaradda maaliyadda maamulka somalilan iyo qaar ka mid a shaqaalihii loo qabtay tababarka agaasimaha awaaxda canshuuraha iyo horumarinta wasaaradda maaliyadda maamulka somalilan mustafe maxamed ciise ayaa ka warbixiyey muhiimadda tababarkan maanta waxaan halkan iskugu nimi tababar la magac baxay daryeelka macmiilka ama customer careka runtii tababarkan waxaynu ugu talagalnay in uu shaqaalaha ku qalabeeyo daryeelka macmiilka ama qaabka habdhaqanka ay ula dhaqmayaan cashuur bixiyayaasha runtii tababarkani wuxuu ku yimi madal cashuura oo aan hargeysa ku qabanay oo ganacsatada intooda badan ay ka soo qayb galeen ayaa ganacsatadu waxay ka cawdeen shaqaalaha frontlineka ku jira inaanay habdhaqankooda wanaagsanay marka wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda sacad cali jara ayaa wuxuu nagu amray in training la wada siiyo dhammaan shaqaalaha safka hore ku jira runtii tababarkana wuxuu daba socdaa tababaro aanu ka soo qabanay gobolada awdal iyo murudujeex waxaana inoogu xigtay iminka saaxil oo aynu maanta u fadhino in traininkaasi uu inoo qabsoomo runtii tababarkan muhiimadiisu waxa weeye inuu inaga caawiyo war maxaynu xuquuq qofka cashuur bixiyo muxuu xuquuq inagu leeyahay maxaa inaga waajibaadina saaran qofka maxaynu xaquuq ugu leena runtii waa tababar aad iyo aad u muhiima waxaanan jecelahay inay si fiican aynu uga faa'iidaysanno oo aynu u weelayno in aynu runtii shaqada ku dabaqno runtiina daryeelka macmiilku wuxuu ka yahay qeyb muhiima cashuur uruurinteenna waxaynu u baahannahay inagoo cashuurtii ku adag oo cashuurta qaadayna haddana habdhaqanka iyo dhaqanka aynu kula dhaqmayno cashuur bixiyaha inuu noqdo dhaqan wanaagsan oo dabacsan oo naxariis leh oo uu dareemo qofku inaan macnaha dowladdiisii iyo dadkiisii inay cashuur ka qaadayaan ee aan u arkin in barashar iyo awood ama loo adeegsanayo marka runtii aad iyo aad baa u mahadsantihiin tababarkuna saasuu inoogu furan yahay tababarkan ayaa door muhiima ka qaadanaya nidaamka qaadista canshuuraha magaalada berbera ee xarunta gobolka saaxiil